haddana waxaa in loo yeeday jaamaca gulwade jaamaca maxamed cigaal ilaa hadda waxaa qoran jaamaca gulwade afgaar dhibaan askar armaajo
بسم الله الرحمن الرحيم sacaabka wasiir waa ku salaamay salaan kadib ma badnaano gulwadaashu ma hadal badna laakiin amarkay qaadanoog yihiin sacaabka wasiir waxaan ognahay ama internetyada ku aragna qoladan ashahaada dulirka inay puntland waxay doonto ay ka sameeyaan waxalla waxay doonaan marka maamulka iyo ciidanka halkaa ka jira iyo idinka maxaa xiriir oo u dhexeeya waysaashiid laba dowladood dalku ma wada yeelan karo laba ciidanna ma wada yeelan karo su-aashayda koowaad waa midda midda labaad waxa weeye maamul kasta oo puntland laga dhisa wuxuu ku marmarsoodaa reer hebel ha dhaqaaqo reer hebel ha dhaqaaqo markay wax ka maqnaadaan ha dhaqaaqo marka maran ma isku daydeen dadka guud ahaantiis idinka oo reerreer aan u eegaynin wixii ka maqan inay wada doontaan inaad inaad ku guubaabisaan wada jir ahaan
jaamac aad baad umahadsan horta ashahaada la dirir ciidan ashahaada dilidaya hore ma aqaanin marka ciidan baa jira maxay tay sirdoon ah oo oo oo ha anti terrorist baa la yidhaahaa nimankaasi waxay ka shaqeeyaan nabadgelyada gudahay ka shaqeeyaan taliyaal bay leeyihiin dowladdaana xukunta wixii dembi gala ee ay u arkaan inay dembi ama faraha kula jiraan ama soo wadaan bay ka hortagaan sida ciidamada kale marka ciidan madax bannaan oo wax kala qabta oo shahaado la dirira runtii waa la wada shahaadanaya masaajidkaana lagu heshaa dadku waxa meesha ka dhisanna masaajidaba u badan meeshii labadii labadii cariisha ay istaagtay oo masaajid weyn oomaya carabaha iyo laga soo qaatay baa laga dhisaa waxaan hadday kuwa ceelanaya u rogi lahaayeen wadanku waa marka marka qoladaa ma ogi anigu qolo ka madax banaanna ma aha haddii kuwa aada sheegayso aan saan u fahmay dowladday ku xidhan yihiin waana coordination bay leedahay iyagiyo dowladdu wixii sidii dee aad aadba ahaan jirtay wixii dembi lagu waayana waa lasii daayaa wixii dembi lagu waayana maxkamadaha keena taataa weeye tan kale runtii anigu marka aan san leedahay ee aanu jawaabiyo qolyahan dhulbahantee ku hadli maayo magacii dowladda u hadli maayo anigu xoogaal baan reer ahaan baan hadlaya waxa weeye badacdu wuxuu yidhi maxaa laga reebay annaga adigu qudhaadu taa sheegayso ku eedayn mayno dadka laakiin soomaalida waxa umaada nin qayla nin qaylo gaaban geelisa lama dhiciyo only waxaan u jeedaa waa warayda inay reerku badiyo dabeedna dowladdu cid ku hadlayn mayso hadda laakiin waa idiin sheega waxaan weli waa weli way yar tahay may gaarin heerkii ay wax ku qaban lahayd oo meeshaa ku fulin lahayd mana rabto inay fashisho oo kolley dee sarkaal baa tay intay sii orado inay soo orado ninka meesha madaxweyne ku-xigeenka ah deegaankaas u dhashay nin janana weeye labaatan sano iyo ka badanba meeshuu ka shaqeynaya xoogaal buu yahay markaanu sheekaysanay wuxuu yidhi ma doonayno wax lagu fashilmo waxaana qabaa dee nin uga daacadsan meelaha aynaanu jirin marka dadka kale war diyaar bay u yihiin hadda waxyaabo badan awgoodoo jira waxay leeyihiin war degaankii dad ka midoo soo kaca oo wax bilaaba oo lagu qayliya waxaaba laga yaaba mid jooga dee inuu kaga cawdo for example oo magaaladii hadda jooga dadkaa la socdo waa waa dadka kale marka taa waxaan leeyahay waa waxaan uga jeedaa nin qaylo gaaban geelisa lama dhiciyo qaylada hala badiyo anaa ugu horeeya maanta qaylada idinla imi haddaad wax ka qabanaysaan loogaa la yidhaha wy lagu mana fadhiya maanta maantaan idinka sugaya aniyo aniyo maamulkuba waad salaamantii